deeq isugu jirta dawe iyo qalabka cisbitaalada ayaa lagu wareejiyey maamulka cisbitaalka degmada maxaasi ee gobolka hiiraan deeqdan ayaa waxaa iska soo ururiyey dhaqaalaha lagu iibiyey qurba joogta ka soo jeeda degmada maxaas farxiye xasan dhagey oo ka mid a guddiga loosoo wakiishay wareejinta qalabkan ayaa ka warramaysa marxaladaha uu soo maray qalabkan waxaa maanta ilaahay mahaddiisa inaan ilaahay nagu nabad keenay degmada maxaas annagoo ka turjumayna adeeg ay soo dhiibteen walaalo muxsiniina adeegaasoo ah adeeg looga baahan yahay isbitaalka degmada maxaaseed muddo dheer kadibna saake aan isbitaalkii gudihiisii annaga iyo alaabtiiyo caafimaad qabta aan taaganah runtii hawshaan howl waxay ahayd mas-uuliyaddeeda ay adag ulus tahay ilaahayna waxaan oga mahad celinayaa sida uu noogu asturay waxaan kaloo ilaahay ka rajaynayaa ummadda kaloo la rabo in loogu adeego inuu ilaahay mid munaafacaad leh uu uga dhigo dadka kaleoo mas-uuliyiintan ilaahay iyagana uu ku asturo alaabtaasoo nooga timiday meesha la yiraahdo iswiidhan jaaliyadda iswiidhan alaabtaasu waxay ka kooban tahay ayu qalab oo isbitaalku uu u baahan yahay waxay sheegeen jaaliyadaasu inay maxaa la yiraahdaa alaabtaas ay intaan keliyax ayna ku ekaa doonin waxaan rabaa halkaan marka inaan uga mahad celiyo dadkaas jaaliyadaas ree iswiidhan oo uga horeeyo walaalkay cumar cismaan nuur cumar neero maxamed cabdiqaadir afrax cabdicasiis cali kadeed cabdicasiis ciro iyo walaalo kaleeto marka waxaan leehay waa mahadsantihiin meeshiina ka sii wada agaasimaha cisbitaalka degmada maxaase shaafici xasan maxamed ayaa ka mahad celiyey qalabka caafimaad ama agabka caafimaad oo laygu wareejiyey marka koowaad waxaan caddaynaynaa haddaan nahay bahda isbitaalka degmada maxaas in alaabtaasna soo gaartay si nabada nagu soo gaartay maaragta aan la wareegnay mid midna aan u dirsannay waxaa jiro qayb yaroo maqan siday noo sheegeen dadkii ku howlanayne waxay noo caddeeyeen in maaragtaa agabkaas baabuur xamuulo soo qaadi karin insha allahna maaragtaa maalmaha soo socda maaragtaa kawaarada yararka ee degmada soo aado la soo saari doono taas waa qodob sidoo kale waxaan rabaa inaan umaad celiyo jaaliyadda ree hiiraan ee waddanka sweden oo alaabtan qiimaha badan leh oo aad ku qiimaha badan oo isbitaalku baahi badan u qabay soo gaarsiiyey qaar ka mid a dadka degmada maxaaseedda ayaa sheegay inay baahi weyn u qabeen intana maqlayso iyo intana arkaysa ayagu waa badaaleene inta kaloo waddankaan u dhalatana waxaan leenaha ku daysadaano dalkooda dadkooda wax u qabtaano alaabtaa dadkana soo gaarsiiyey oo ama nala jira ama ilaa xamar iswiidhan jooga dadkaasna waa u mahad celinaynaa waa u ducaynaynaa ilaahay hawa abaalmariyaan leenahay alxamdulilaahi alxamdulilaahi alxamdulilaahi ilaahay baa horta muga hore mahadsan haddana mahadsan haddana mahadsan haddana mahadsan ilaah kunya koori joor iyo inaan la koobi karin allah mahadsan alxamdulilaahi wax haddana mahadsan dadka qalabka isbitaalka bulshooyinka maxaaseed oo ama islaamka oo u baahan yahay la soo gaarsiiyeyo tala lagu soo gaarsiiyey ama tigaad alxamdulilaahi geedga dhidheer iyo geed gaaban u fuulay waa qalabkii ugu tirada badnaa oo muddo hal mar ah la soo gaarsiiyey cisbitaalka degmada maxaas kaasoo loogu adeegi doono bulshada